kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhawaada barnaamijka raadoreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadoreeb waa toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayo joog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada toddobaadkii shanaad waxaa inoo marayaa sooyaalka sacaadatu tigtor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mida udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beled xaawo dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku idlaystay muqdisho halka tacliinta sare ee uu eebbe u suuro geliyey inuu ku qaato magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ee baraaruga islaamka dalka waa budhigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho waa shakhsiyad ku siifoobay keliyadeeg marka uu kaaga sheekeeyo go'aannada guulaystay ee kolkii hore looga hor yimid maantana iska baddaa noloshiisa saameeyey bulshada gebigeed waxa uu sitimaankan inooga bilaabanayaa qaadashadiisii darajada ugu sarraysa tacliinta ee beegdhiida si qoto dheer ayuu inoogu faaqidi doonaa ciwaankii uu qaatay waxaa ku dhaliyey iyo caqabadihii uu la kulmay ilaa dhammaadka difaacashada shahaadada beegdhiida طبعا بي اتش دي ديدو ciwaankeedu wuxuu ahaa carabi haddii lagu sheego addacwa alislaamiya almucaasira fi lqarni alifriqi haddii la fasiro waxa weeye waa diinta islaamka oo marxaladan hadda ay joogta yani dacwada islaamka ee diinteenna lagu fidinayo say diinta u fidayso hadday tahay qur-aan la baran hadday tahay wax kale dadka akhlaaqdiisa salaadiisa cibaadadiisa dacwada areas oo dhan bay gelaysaa dacwada islaamka sida ay geeska africa ay ku tahay maanta waa sidaas waaye adacwa islamiya almucaasira fi lqarni alifriqi marka waxaa soo galaayey jabtaro aada u fara badan baa soo galaayey waxaa soo galaayey taariikhdeenii hore islaamka si gaaban waxaa soo galaaya isticmaarku markuu yimid boqolkan sano ilaa hadda oon dowlad noqonay diinta islaamka see loola dhaqmay ayaa soo galaysay isticmaarku si ula dhaqmay daban isticmaarku daban balaan dhan buu lahaa balaankiisibuu fuliyey afkiisiibuu keenay dhaqankiisiibuu keenay culturesiibuu keenay faa-iidana wuu lahaa dhibna wuu lahaa yani waa isku jirtaa kolkaa kadib oon inagu dowlado noqonay oo dowla dowlado ay ka dhasheen geeska africa see diinta loola dhaqmay yaa ku jirta marka waxaa ku jirtaa isticmaarka dagaalkii lala galay baa ku jiraysa marxalada hore marka isticmaarka imaadkiisii iyo dagaalkii lala galay kolkaan dawlad noqonay sideeba ula dhaqantay diinta islaamka iyo culturekeenii iyo qaabkaan u dhisnayn see ula dhaqantay waxaa soo galaya marka dowladdii ju intii ka horreysay askarta see ula dhaqantay iyo markii askartu timi see ula dhaqantay ayaa labadaasina way ku jiraan ugu dambays waxaa soo galaya daban culimadii la dila baa soo gashay rag iyo dumar baa sima boqol kiiba boqol baa soo gashay wax badan baa soo galay diin laga hadlayo oo muqadasa in laga hadla aysan marna ahayn adduunyada diin wax dura ma jiro yani diinka waxaa weye dadkaa rumaysan udda adiga siyaasadaada la imo wasalaamu calaykum saa daraaddeed dabcan kitaab marka wuxuu ahaa aada u dhib badan dabcan waxaan aada u xusuustaa markii markii mushrifkayga yani suberfaisorka markuu lasoo aqbalay waan la fadhiisanin wuxuu ahaa qaahira jaamacadda qaahira oo lasoo caaraystay buu ahaa xasaneyn alla yarxamu toddoba luuqo ayuu ku hadli jiray nin aada u weyn buu ahaa wuxuu hi caliyo wuxuu hi adiga maanta waxaad ka hadlaysaa buu dhahay meel adag waxaana kuu fiican buu dhahay inaad iska dayso madax carbeed oo nool lagama hadlo buu madax carbeed oo nool anaga cabdinaasir markuu dhintaan boqol kitaab ka qorri u dhahay idinka marka madaxiina siyaad bar hadda nool waxbaha ka qorin iska daa buuri mawduucan culimadana iska daa buuri waa dabcan macalinkaagii oo professora full professor ah maasha allah yani me waxaan ku yidhi aniga waxaan goostay inaana daynin oo marba haddaa soo aqbasheen okay soo tidhaahdeen khitadii khalaas markaasaa wuxuu yihi maxaad ugu madax tiirinaysaa ma iska daysid oo meeshan siyaasiyiintaa kugu xanaaqaya ma iska daysid buuri waxaan ku idhi brofesore xasaneyn waxaan ka yaabi baan ku idhi ani maanta waa noolahay oo waxaan ogahay baan ku idhi diinta islaamka oo la dhaawacay soomaaliya anoo noolaan dhegaysanayaa baan ku idhi isagoo la leeyahay thuluth iyo rubuc iyo sudus ma jiro madaxweynahayga oolaan dhegaysanayaa culimadii tiri diintu waa xaq oo la dilayna waa u soo joogaa waaba u taagnaa mogta anaa usoo taagnaa anoon qorin inaan dhinto wax kale oo qorana la waayo ayaan ka baqayaa baan ku idhi xasaneen dabcan nin aada u weyn buu ahaa hal su-aal unbaa ii hadhay buu idhi adiga wuxuu yidhi xadhkaha yani daban waa luq luqooyinku isticmaal luqa alcarabi isticmaalayay yani wax macnihiisu yahay macnaa daalika calaaqada aada la leedahay madaxdaas qur-aanka ka hadashay ee qur-aanka inkirtay ee culimada dishay ee dalkii xukunta hadda macnaheedu adiga dalka buundadii u dhexaysay miyaad goysay buuri waan gooyay baan kuuri khalaasoo nin ragaa tahay awood buuri marka kitaabkaas waan kaga sheekeeyey kitaabka la yidhaahdo juduuru masaati raahina na waan kaga sheekeeyey kitaab saddexaad ay ku taallo ma jiro ilaa hadda dal wada muslima boqolki boqol soo maaha ruux ka qoray gabadh iyo wiil ruux ka qoray ma jiro arigta qaarkood inay meelo ka qaadqaateen ruux iyo aan xusuusnahay laakiin feri ruux intuu mawduucaa qaatay jabtar ka sameeyey yidhi sidana waxu dhaceen ina culimmadu hubna ma wadanin mudaaharaadna mayna samaynin yani culimmadu way hadleen bas waxayna dhaheen qur-aanka xaqa waxa uu siyaad bare yidhina waa qalad intaa unbay dhaheen intii marka sidaa u weyneed ee lagu dilay ruux soomaali ah oo maanta wax ka qoray oo kitaab ka soo saaray ama jabtar kitaabkiisa ka soo saaray ma jiro saan u malaynayay marka soo maha waagaas saan u malaynayay ilaahay waxaan ku madiyaa marka inaan anoo nool qoray yani maxaa maanta haddaan dhinto ugu yaraan intaa waa la aqrinuun taban aniga weligay dawlad inaan rido hub uma qaadanin abadan waxaan kasoo horjeeday boqol kiiba boqol markii hubka la qaatayna boqol kiiba boqol baan kasoo markii aan daraasaad bosgara markaan ku jiraan dictoorada qoraayay markii jabhaadku samaysmaan waayo markii s d f samaysmas ta kalena s n m na markaa hoose ay ka socotay waa mararkaas waayo laakiin marnaba in hub lagu rido ma qabin anigu raggii jabhaadka wadana in badan maadaama aan nin dhalinyaro ahoo socod badan oo nashaad badan oo ordayaan ahaa oo i yimaadeen kulli waod raalli hadaan ku odhiya inta waxaan ku idhi muqdisho adis ababa nin fadhiya uu rido dawlad soomaaliya idinma dhisa ayaan ku idhi ma dhici karta yani saa daraaddeed yani mingisto maa intuu siyaad barre rida adi dawlad kuu dhis ma kuu dhisaayo saa daraaddeed waxay ii ahayd run ahaan kitaabkaas aan aada ugu faraxsanay ugu yaraan meeshaas aan kaga qoray si aan u malaynay bay noqotay wax dambe oo qorayna run ahaan ma jiro taban markii aan aan bilaabayba waxaan inaan kusoo wareegay east africa si aan u fahmo in alqarn afriqi baan ka sheekeynayaa waa un east africa qarn afriqi waa iswada leeyihiin waa isku dawlado un taban soomaali ma imaan karin markaas ma imaan karin markaas automatically ba yani qoraalladaydii hore masarki iyaaba inaan nin ahay anti revolution waxa la yidhahdaa jiray marka anti revolution inaan haa laysaga qaatay anugu ma qaadanin laakiin hadal ma daynaya kacaandiid ahaa anigu anigu kacaandiid ma ahayn ee dulmidiid baan ahaa kacaandiid ma ahayn diin la dagaalankaa diindanaa iyo dulmigaan diindanaa laakiin weliga hub ma qaadanin ilaahay mahadii dalkana dadkii burburiyey ma ku jira aniga abadan yani wax talada iga qaateen oo ku jirena ilaa hadda ma jiro ilaahay mahadi daban fursad waxaan u helay marka intaan joogay masr inaan kusoo wareego east africa kenya iyo tanzania iyo jabuuti waa tegay dabaan soomaali wax weyn ugama baahnayn laakiin haddamaba imaan karin markaas marka alxamdulilah yani intaba waan tegay saa daraaddeed intaba waxbaan ka qoray islaamku suu ku yahay saas oo kale waa dhul soomaalidu wada degan tahay kulligood iyadana aada bay u ficneed run ahaan marka la yidhaahdo intaa marka aan wareegayay dabaan run ahaan dhibaato badan in laga in la ii geysta la isku dayay dabcan maadaama aniga la ii arkaayey nin wax ka qoraya dulmigii markii jiray ama shuuciyada la diriiri ama saas oo kale daban nidaamkeenu marna raalli muuna ka ahayn ruux hanti wadaagba wax ka sheegaayaba raalli kama ahayn saa daraaddeed maadaama isaa ahayd aniga markaa run ahaan hanti wadaag iskay baan marka anigu uga soo horjeeday laakiin ma aanan ahayn dadka sida qaabka dan in wax loo rida rabana maan ahayn runta marka la yidhaahdo laakiin inta aan banaanka joogay wax badan inta aan banaanka joogay wax badan ayaan maaragtay inta aan ku wareegay east africa in dhib la ii geyso waa la isku dayay laakiin alxamdulilah laguma guuleysanin hoostayaan in maaragtay kenya layga soo qabto oo laysoo tarxiiliyo barnaamijkaas inaan aada uga sheekeeya macno weyn hadda ima siile laakiin isna wuxuu ahaa markaan b h d da waday oo reer dhibaatooyinkaa la kulmay qeyb ka mid ah ayay ahayd oo intaan mandheera imid anu mandheeraan ahay asaasan yani maxaa jira waalidka halkaa deganaa markii dambe saas oo kale yani kheyr laha siiyo inaan intaan mandheera imid in mandheera dadkii markaa ka telinayay dowladda kenya dharcadda ahaa iyo soomaalidu wax mucayana waxbay ku heshiiyeen in halkaa layga soo tarxiiliyo oo meeshan lay keenayaan saas oo kale ilaahay dabcan waa magaalado dhan baa diiday waxoo dhan waa socon waaye marka yani daba saddex bilood ayaan ku qaatay meeshaas inaan joogo oona oon oona khiyaarkii aan lahaa aniga layga qaaday daba dhibaatooyinkii lai geystay kamid tahay laakiin ruuxu mar hadduu dariiq sax hadduu hayo dhib ma qaba yani aniga waxaa muhiima inaanan hubna qaadanin dalkanna wax ka duminin laakiin wixii khalda inaan sheego noloshayda saasa ku dhisan tahay anoo yarna saasaan hayo wixii khaldan waa sheegi jiray waagaan ibdaa ku jirana waa sheegi jiray wixii khaldan kuwa gabdhaha ku ciyaari jira xataa aniga dagaal baan la galay anoo anoo yaraan dagaal la galay xataa saa daraaddeed yani marxaladaas run ahaan oo dhibta u weyn saasay saddex bilood layga dhumiyey oo haddana in lasoo afduuba la isku dayayey laakiin alxamdulilah iyadana waa suurageli weyday daban adiga markaad fiiri aada fikir yeelato ra'yi yeelato wax walba fil adiga yani dhib ma laha yani laakiin waxaa muhiima inaad og tahay adiga inaadan dhaalimin ahayn dan la duminaynin dadna dhibaynin laa qabiil walaa ruux midna saa daraaddeed alxamdulilah yani markii saddexa bilood laga dhumiyana si tartiiba ayaan ugu soo noqday sacuudi arabiya run ahaan iyadana waxay i ahayd sharaf aada u weyn waxaan ku dhameeyey muddadii ugu yarayd baan ku dhameeyey marxaladaas aan joogay run ahaan sacuudiga markaan kasoo laabtay meeshaas mar kale haddana dictoorada intaan ku jiray waa laga daba yimid haddana laakiin tiina alxamdulilah laguma guuleysanin marka la yihahdo in anoon anoon difaacin in oo iyadana la kasalgareeyo ayaa dharcadda soomaalidu ay daga dadaal weyn u gashay laakiin taana laguma guuleysanin sacuudiga dhexdiisa markii iyaga sacuudiga heshiiyeen oo ruushka la saaray innaga aan ruushka saarnay markaas ayay ahayd marka waxay ahayd meel iyaduna dhib badan ayay ahayd laakiin iyadana run ahaan laguma guuleysanin waa la isku dayay laakiin way socon weyday fadli ilaah baa iska laha subxaana watacaala run ahaan ilaa si toosa yani suulata afariska intaa la la iga yeedhay doodii ugu dheerayd run ahaan layla galay oo tahdiid u ku jiro laakiin alxamdulilah yani dadkii waxaasoo dhan markii un yani waxaan ku dhameeyey laba sano maca xabiskaas iyo intii aan sugaayay iyo waxaasoo dhan two years aan ku dhameeyey b h d maya sano iyo bar baan ku dhameeyey maxaa jira dagaal waxaan ku jiray in in la rabo anoon anoon dhammaynin in layga saaro meesha waa hubay ani markaa markaa aan wax qoraayay unique bay ahayd yani wax oo marna iyadoo kale nolosheeda ma soo marin ilaahay mar kale inuu soo marin iska dhici kartaa markaan arkay marka inaan dictooradaydan ay khatar ku jirta markaan arkay iyo daban adi dowlad dhan marka kula dirirayso oo wax dhib badan waayo waxaan sameeyey marka waqtigaan habeeyey habeenkii waxaan seexan jiray saddex saac maalintiina waxaan seexan jiray hal saac inta kale salaadaha iyo iyadana iyo cuntada aan badnayn in yar inta kaleo dhan waan shaqeyn jiray marka maalintii marka aan dareemay mandheera kenya saddex bilood iga soo dhumiyey anoo bilow aan waxba qorin oon haddana soo laabto arkay hawshii oo sii socota afar bilood baan ku dhameeyey marka qoraalka four months afar bilood baan ku dhameeyey afar bilood markaan macallinkii farta ka saaray iyuu yidhi hala dibaaciyo anna waxaan rabay inaan ka gaadhsiiyo maogtahay wax kaa weyn adigu kula diriraaya si fiican markii baan dibaacadeedii bilaabay anoon marka labadii sano oon dhammaanin qaanuunkuna wuxuu sheegay dictoorada waxaa ugu yara laba sano lix biloodaa marka ilaaban aniga marka waan fiishay maadaamaba lagu kacsan yahay waxaan ku idhi qaanuun wax khilaafsan ma samaynayo ku idhi waa inaan lix bilood kadib aan niqaashaan ku idhi waxaa dhigi karta intaad lix bilood laba sano ka yar aada niqaash dooda gasho difaaca gasho in beri lagu yidhaahdo qaanuunku khilaafay waa dhammaatay waan diiday bas alxamdulilah yani mal tii baan dhammaystay iyadoo kutubtii ahoo miiska ii saaranaan howlo kale iska qabsaday laba sano markay dhammaatay saddex iyo siddeetankii ayaa aan niqaashay alxamdulilah fadliga ilah waxaa kamid a run ahaan markii mar madluum markaa iska tae adiga yani mararka qaarkood mararka qaarkood dee inagu masaakiin baan iska nahay oo in xoogaa mararka qaarkood ilahay waxuu kuu feydayaa faraj iyo waxaadan filaynin a ilahay ku siinayaa run ahaan ani isma lahayn wax oo afar bilood aad ku dhammaysay ayaa darajo weyn ku hela xataa ani markaas yani waan dadaalay laakiin wax u baahnaa laba sano saddex sano inaad inaad garab taagnaato laakiin haddana ilaahay qudradii habeenkii laga doodaayay ilaa habeenkaas kuwaa isii daba taagnaa macallimiintii taqriiban doodaas waxay socotay saddex saac ka badan bay socotay maqribkaa la bilaabay cishihii waa lasoo tukaday waa lagu soo laabtay taqriiban afar saac ku dhaway socotay dood adag bay ahayd cishaha markay tukanayna xataa qaar waxay isku dayeen inay dhahaan waxaa ninkan uu sheegay wax ka jira male laakiin macno male doodii alxamdullah way soo dhamaatay ilaahay mahaddii b h d dii markii laga dooday taban waa lagu naqdin waa lagu tumi waxaase waa cilmi waaye laakiin ugu dambaystii martabatu sharaf alula iyo in la dibaacayo kitaabkaas labadaasaa ugu weyn darajada yani excellent keliya maaha martaba sharaf alula waaye iyo kitaabka in la dibaacayo labada lasoo kaadira marka ani ma filaynin runta marka la yidhahdo yani ma filaynin habeenkaas taban soomaalidii rabtay inay meesha naga kaxayso kuwa jaamacad ku dhex jira alxamdulilah dhammaantood safay ii galeen kulli way wada dhunkadeen mogta wax yidhi waan ka xumahay inaad heshay ma jirin yani marka dadku dadka in loo yasabro unbay u baahan yihiin meel fog inaysan jirin waa ogaada mogta sabir yaray rabaa soo ma yaa ruux yidhi alleleh waa ka xumahay inaad maa darajadan heshay maanta ma arkin kulligoo saf sharaf bayna soomaali u ahayd maxaa jira jaamacaddana b h d ugu horreysa soomaali qaatay ahayd intaan aniga ogahayna intaan aniga ogahayna caalam alcarabi intaan aniga ogahay waa dhigi kartaa qaaran oy inuu jiro intaan aniga ogahay sacuudi carabiyana tii ugu horreysa unbay ahayd khaliijna waa hubaa tii horreysana ahayd masarna ma maqal saa daraaddeed waxaan rumaysanaya caalam alcarabi b h d dii ugu horreysay laga qaato caalam alcarabi inay tayda ahayd baan rumaysanaya waa marka waa marxalo soomaaliyad oo sharaf u ah marka dawla soomaaliyana sharaf bay u tahay anna waa ku farxo sharaf bay i tahay saa daraaddeed waxay ahayd habeen run ahaan soomaaliduna si weyn astiqadeeduna si xoog le u yimaadeen waxaa laga yimid riyaad iyo jidda iyo meel walbaa laga yimid oo maaha ruux eberkiisa ma ahayne si xoog leh ayaa loo soo buuxiyay arday kale ma ahayn dad waaweynoo kalaa yimid saa daraadeed waxay ahayd b h d dii ugu darajo badnayd ee sanooyinkaa la arkan jaamacadda way ahayd b h d ruux soomaaliya qaatay tii u weyneedna waa ahayd alxamdulilah ardada soomaalida iyo jaalida soomaaliduna aad run ahaan ayay iyaguna ii sharifeen oo ay ku farxeen ninkii rabay jaamacadda inuu iga eeriyo student affaireska diinka ahaa oo dooda u dheeran dhex maraysay bini aadamkan mararka qaarkood inaad u sabirta ubuu bahan yay runta marka la yidhaahdo waa nin aan sinayn buu ahaa markaan ardayd ahayn anaa ka darajo badnaan jiray masarka waan ka darajo badnaa isku mid baan ahayn masarka laakiin hal marbu wuxuu noqday camiid diin buu noqday ardadan ninka markaa aniga igu hadidaaya in jaamacadda laga eriyaayo ninkaasu ahaa subaxdii markii doodii habeenkii dhammaatay cajalada lagu duubaayo iyagaa duubaaya marka waa in marka iyaga aad ka soo qaadato aniga marka ninkan dhowr bilood ka hor baaba mogta inuu jaamacadda iga eriyo warra mogtahay subaxdii anoo dharkii igu quruxsanaa markaa lahaa labisan ayaan meeshii istaagay meeshaan taagna dhowr bilood ka hor markaan istaagay oon salaamay waa nin aan isnaqaanay soo maha wuxuu yihi magacaa buu yidhi marka waa u sheegay waxaan ku ihi cali sheekh abubakar adigana magacaa baan ku yidhi ani marka haddii la eri haddii kale aniga waxaan rabaa inaan si saxa dagaalka u galo bas markaasuu ku qasbanaaday isna magiisa inuu ii sheego dhowr biloodaa laga joogaa markaas lix bilood ka yar waa imid iridaan isoo taagay waxaa la rabaa fiiri tawaaduc waa muhiim waaye man tawaadaca lilaahi rafacahu mararka qaarkoodna waxaa la rabaa dadka inaad tusiso maqaamkaaga muhiim bay ruuxa u tahay markaa isbarayso inaad tidhahda anigu insaan jaamiciyaan ahay darajaasaan haystaa waxaan kaa rabaa saa ee saas si uuna u khaldamin meeshuu kuula tacaamulaayo mararka qaarkood maogtahay marka iridii ninkii irida joogay yaanu sheegaa waxaa ku talaabaan ku uri sacaadata doctor cali sheekh axmed abubakar way ku dhaban ku uri xalay la qaatay mogta adig weli okay lama dhihin weli okay lama dhihinba mogta majlisal jaamacay soo mariba oo halkaa soo mari oo saasa intuu soo booday iridda kasoo booday bini aadam intuu iridda ninkii kasoo booday magaciisaan diidi meesha anaa ka sheegay intuu iridda ka soo booday oo albaabkii soo dhaafay buu saa ii salaamay markaasaa waxaa laysiiyey qaxwo aana waayahan macaankiisa himiya qaxwada aana laguma helaaye laakiin yani si xoog leh markaasuu wuxuu ihi doctor cali dadka kale wuxuu ihi hal cajalaada siyaa u dhahay isaga laba koobi siiyuu dhahay ilaahay markaa fiiri ilaahay inaad adiga waxaa lagaa rabaa fiiri markaad dareento inuu bini aadamku dhibaayo markaad dareento inaad ilaahay addaa lagaa rabaa iska jir markaad dareento bini aadam inuu ku dhibaayo adiga ad xagga ilaahay aad dadaal laakiin xagga ilaahay aad waxma kaa dhibaayo aniga marka duruustaas fiiri waa duruus adagoon soo maray dawlad dhan a kula diriri dawladdii kalaa la qanciyey dharcadeedii baa la qanciyey yani intaasoo bilood telefoonka waan xidhay maxaa jira habeena baan dharcad kusoo wacaysa sacuudigu yani habeen iyo maalin kusoo wacay marka waa inaad damisa waa inaad ka sibto waa dhamaatay waxaa jira fiir waxaasoo dhan lasoo maraayo dan aan ka lahaa oo shaqsigana ma jiro shuuciyala dirirkana da shaqsi kama lahayn hawsha aan qabanayay hawl ummadeed inay taan rumaysna aniga oo dalkayga iyo dadkayga aan u kifaaxayo saa tire b h d da markii aan soo qaatay habeenkii gurigaa nimid gurigaa nimid waa iska tukaday ilaahay baan iska baryey waxaadan filaynin darajo aadan filaynin bu alla ku siiyey wakti soo gaabtay oo sani iyo baraad ku dhammaysay ilaahay wuu aqbalay habeenkaas marka run ahaan waxaan ilaahay aada uga baryey dictooradaydan inuusan ilaahay shaydaan nasiib ugu darinan ilaahay ka baryey saasaan marka dictoor ku noqday subaxdiina canaawinta dakaatiradaan sii qaadanayay meeshaas marka inaan shaqo raadiyo iyo halkaas ka bilaabanaysaa
waa inagii intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo taxanaha sooyaalka sacaadatu doctor brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a dubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka intaan kuwada kulmi doonno barnaamijkan la mid a iyo qaybta lixaad waa ismaaciil maxamed samatar oo idin leh nabadgelyo